You're with SBS Radio.
sheekh maxamed dayib sheekh xuseen maxay tahay xaaladda hubaanti la'aanta ah ee ka taagan dhulka somali state si gaara weliba maalmahan oo adiguna aada xogaal u ahayd oo wakti dhow aad ka soo noqotay n n dhulkaas
wal si aan loo fahmo sababta ba waxaan jeclaysay inaan kolka hore taswiir ama suura caam ah aan waxaa hadda jira aan ka yara bixiyo kilka soomaalida ama somali state waxaa ka jira deganaansho aada u wanaagsan oo dhammaan kilada etoobiya oo dhan ka wanaagsan ka amni fiican ka maamul fiican isku xidhnaanta xukuumadda iyo shacabku waa boqol kiiba boqol baan odhan karna maamulkii hadda un baa la dhameeyey maamuladii maxaa yeelay markuu imanayay madaxweyne mustafa dawladii hore oo dhan waa la kala diray dalka dhanfawdu ahaa kow sifir waxay ka bilaabeen ziray ka bilaabeen marka in maamuladii la dhiso maamulka gobolada kuwii degmooyinka intaan dawladdii markii la dhameeyey ba hataa in maamuladii la dhiso hadda loo hadda un bay soo dhamaadeen si qurux badan oo dad ay dadweynuhu raalli ka yihiin oo iyagu soo doorteen baa la dhisay xoriyaadkii amase dadku doonidoodii khaaska ahayd baa loo madax baneeyey sida tacbiirkii ra'yigooda inay cabiraan inay sida doonaan u dhaqdhaqaaqaan inay sida doonaan u kulmaan waxaa dib loo shaqo geliyey ciidamadii booliiska new booliiska oo awal dadka ciqaab oo la joogay haddii tababar inta loo siiyey waxaa laga dhigay ciidan madani oo shacab oo shacabka u khidmeeya oo wiil iyo hooyadii iyo aabihii ula tacaamulaya dadkii waxaa la damiyey xuduudii oromada iyo soomaalida dhibkii ka jiray dhiiggii daadanayay oo hadda nabad ah alxamdulilah waxaa la abuuray jawi walaaltinimo oo isjacayl oo wada shaqayn oo midnimo iyo waxda jabhaddii baa soo xarootay onlf oo iyaduna si wanaagsanna loo soo dhaweeyey si wanaagsan isula falgaleen iyadii bulshadii iyo iyaga iyo maamulka kiilka intuba yani wanaag badan baan sugaynay horey baa loo socday dadku waxay dareemayeen hadda in ay albaayani albaabkii saxdaa ka galeen jidkii saxda ahaana ay hayaan intaas aan sheegaya wanaaga dad baynan raalli raalli gelinin oo ay dhib ku ahayd dadkaas waxaa weeye dawladdii hore iyo xisbigii dalka labaatan iyo toddobada sano soo cadaabayay ee wixii dembi ahaa ee dhacay oo dhan magaciisa lagu gelayay oo diyaar ahaa in uu sii wada dhibkii yaa wuxuu intaasoo dhan diyaarinayay in uu u kala dab qaado si khaldan dawladda kililka iyo dawladda dhexe intaasoo jeer baa fashilantay mar waxaa isku dayeen inay waxaa dhacday in la isku dayay in laisku dhufto dawladda dhexe iyo onlf oo dagaal meesha laga rido yani kililka fashiliyin osa arkaasi sax ahayn mar labaad waxay isku dayeen in ay yani dadkii dawladdii la dhisay shacabku soo dhiseen inay magacya ku sheegaan oo yidhaahaan waa jabhado banaanka ka yimid iyo wax lamid a ugu dambayntii wixii o dhan markii uu socon waayey oo isku xidhnaanshihii xukuumadda kililka iyo bulshadu ay adkaatay waxay isku dayeen inay xisbigii mar labaad dhisaan oy ka saaraan wixii aan faasid ahayn oo dhan intii faasidkaha ay xisbi uga dhigaan mar labaadna dal dalkii uu xisbigii u hogaamiyo sidii uu hogaamin jiray ahayd in shacabkana la ciqaabo amarna laga soo qaato dibadda taas baa ku noqotay derbi adag oo waa markii labaad ama markii saddexaad ee mid walba inta uu yimaado axmed shide inuu xisbigii dib u dhiso oo ka dhiga sidii hore uu isku dayay ay u socon weyday xisbigan la shirinayo ee laleeyahay hadda addis ababa looga yeeray ee u aad mooddo inay u qaab eg tahay markii cabdi maxamuud cumar wakhtigii isaga lasoo maamulkiisa la gabagabaynayey sidiisoo kale ku socota xisbigu hadduu shirayo ma inuu addis ababa looga yeeraa mase waa in dhulka soomaalida magaala madaxiisa jigjiga uu ku shiro maxay tahay shirka halkaa laga abaabulayo tii unbay tani u eg tahay taasi waxay ahayd xisbigu wuxuu asal waxaa u ah in uu gobolka uu ka tiriyo ka taliyo uu ka amase uu ka tirsan yaha uu ku shiro inuu shacabkiisa wax la wadaago inay xubnihiisu si xor ah ay u hadlaan arrinkaa way socon weyday laba jeer buu midoobe axmed shida yimid markaa sida wa u doonayso ay u doonayaan xisbigu inay noqdaan iyo sida ay dadku doonayaan baa kala duwan sida uu xisbigu doonaya waxaa la wada hadda yani nasiib daro sida uu xisbigu doonayo oo in xisbigii hore siduu ahaa loo soo celiyo qof walboo nadiifana laga saaro intii iyada ahayd ee faasika in lasoo celiyo waxaa hadda ka shaqaynaysa xukuumadda addis ababa marka shirka sida ay doonayaan kama soconayso jigjiga oo shacabkaan ogolayn waxaa la rabaa inta la wado oo warqad qoran oo xaggaa taalla lagu dul akriyo gacmaha ay taagtaagaan kadibna soo noqdaan oo la yidhaha waxaa xaggaa ka sameeya waa sidii markii horeba ay sameeyeen inta loo yeedhay yani iyaga oo barnaamij loo soo dhibay dhowaan markii la yimaado hebel baa la bedelay hebel baa xasaane laga qaaday waxaas oo xaggaa laga soo dhameeyey gacanta loo taagtaago dad dimuqraadi ahoo hadda waxaa meesha jooga wixii ayna raalli ka hayn maya odhan kara waxay jecel yihiin waan rabnaa odhan kara marka xisbiga waxaaba loo ballansaana xisbiga in shirkiisa uu dhaco laba jeer hore mid walba waa la joojiyey axmed shidaana joojiyay federaalka haddana markay say doonayaan way socon weyday oo xisbiga waxaa la doonaya kiilka waxay doonayaan saddex mid in lagu sameeyo isaga dhanba in la kala diro hadduusan socon karin haddii kale in xisbi shacaba laga dhigo oo ku shaqaynaya doonida dadka oo kasoo bilowda santarka xubnihiisu degmada gobolka kadib ay sidaa kilil ku yimaadaan xisbi shacab uu noqdo hadduusan saa yeeli karin labadaa midna haddaan la yeeli karin xisbigan in bedelba laga qaato xisbiga kale la qaato xisbigana faraha laga qaado oo intiisa faasidka iyo isagu ay gaar isla maraan bulshaduna ay samaysato xisbiyadii iyada matalaya ustaad maxamed ayban etoobiya isbedel baa ka dhacay oo uu ku yimid ra-isul wasaare abiye uu ku yimid waana tii loo waday in gobol kasta laga sameeyo ma waxaad leedahay dowladda dhexe ayay maslaxo ugu jirtaa isbeddelkii yimid inuusan ka ka hana qaadin gobolka ma saas hadalkaa ugu dhigaysaa dowladda dhexe maslaxa uguma jirto markii run looga hadlo laakiin meeshay iska tuseen ma naqaana hadda waxay ka shaqaynayaan xisbigii hore sidii uu ahaa inay usoo celiyaan camalka ay falka ay hayaani waa sida oon badax oon yani wax haba yarata xaabsaarayn in xisbigii hore hadda waxaa la isugu yeedhay xubnihii faasidka ahaa ee gobolka ka cararay oo meel walba joogay oo awal iyagu lahaayeen hataa dawladdu a lahayd waa dadkii yani jiri aan waxay ku kala duwan yihiin jirin cabdi cumar iyo gurubka la xidhan iyo nimanka hadda jaba lagu shirinayo waa isku mid axmed sidan anago haddaan dadka kililka nahay dadkaa wuu nooga tirsan yahay aslanba yani aslanba wuxuu nooga tirsan yahay waa gacantii midig ee cabdi cabdi cabdi maxamuud cumar in inta uu axmed sida joogana cabdi maxamuud cumar wuu joogaa axmed sida waa wasiir federaal ah midda kale wuxuu ka soo jeedaa dhulkii soomaalida xisbiga xukunka haya hadyana haatan isaga madax ka ah laakiin ma wax dowladda federaalka aan wadanin buu axmed sida uu wadan karaa hadda ma axmed sida yeelan mase dowladda federaalka federaalka yeelan laba dhinacba axmed side horta anagu waxaa wuxuu nooga tirsan yahay maamulkii cabdi maxamed cumar weeye inuu wasiir noqdona waxay ku timid cabdi maxamed cumar darti inuu federal la geeyana waxay ku timid cabdi maxamed isagaa cayintay waa ururkan baa geystay dadka hadda meesha joogaayo waa dad ururkan u geystay midda labaad dhaqdhaqaaqiisa hadda anagu waxaanu ku eedeynaynaa dawladda dhexe waxyaabaha negativeka ee ka samaynaya kililka dawladda dhexa iskale yaa u yeedhaya hadda yaa u yeedhaya xisbigii faasidka yaa kasoo ururinaya meelahay joogeen iyo nairobi iyo meelaha yaa kasoo ururinaya yani dawladdii dhaxaa waxay doonaysaa in aanu ma garanayno wax danta ugu jirta annaga waxaan sugaynay dawladda dhexa dad aanu darisnahay baa qabsaday wanaag baa la sugayey aqoon-yahanka kililka iyo waxgaradka iyo duqeedu wuxuu sugayay orama hadday dulkii qabsatay in dad isku maslaxaan nahay inay ijaab ka shaqey in hadda ay mar labaad boorka ka afufaan heego oo ay zawgaco iyo dagaal ka kiciyaan danta ku jirta ma garanayno dad badan baa waxay leeyihiin xuduudda siday u doonaysay dawladda dhexe oo oramadu yaa waxaa ka suurageli weyday maamulka hadda jira marka in ay yani mar labaad intiqaam aarsi ay kusa maadaama uu ka suurageli waaya say doonayeen xuduudda in ay mar labaad taas baa ay dad sheeg sheegaya lakin anagu ma hubno taasi waa wax aanan sugaynin
ustaad ustaad maxamed dayib taasi macnaheedu ma waxa weeye madaxweyne mustafe cagjar ayaa sidii la rabay dowladda dhexe ay ka weyday oo saa daraaddeed ama si gaaraba abiye iyo kililka oromadu maadaama oo khilaafya dhulka soomaalida iyo oromada ee xuduudada laga leeyahay ay dhibaatooyin ka jireen ayna soo baxaysay in culaysyo ay jiraan lagu cadaadinayo soomaalidu dib u gurasho inay samayso dhul halkaasi uu oga soo noqdo oo meelo xataa horey loo xukumay oo loo kala xukumay haddana dib baa looga celin wararka qaarkood xataa ay soo yeedhayaan taasi ma waxay ka dhigan tahay sidii ciddii timaada kolba ay jeebka ugu ridan jirtay madaxda ma noocaasa laga waayey yay ka dhigan tahay madaxweyne mustafe waa sida ha waa sida xuduudda waxaa naloo sheegay ama mararka qaarkood ba si toosa aanu u maga maqalnay madaxda kiilka oramada qaarkeed degmooyinka amase santarada xuduudda ehe labada kiil iska qabtaan iyo meelihii ay dagaaladu ka socdeen inay si u rabeen kiilka ormadu oo inay doonayeen inay xulka hore xoog ku qabsadaan kolkii ay soomaalidu qaxdo iyaguna ay meesha sida mooyaale sida diridhaba markay marka soomaalidu ay ay qixiyaan kadib in la yidhaha afti qaada meeshii soomaaliya ma joogte kiilka soomaalida iyo madaxdiisu way diideen arrinkaas meeshan fawdo ma aha waa dad meesha dawla ka jirta dalkan afti baa laga qaaday ama ha khaldanaad ama ha saxnaata annagu iyo soomaalida ku duman yihin bay u arkayeen aftidii haddii laga qaadayo xoog in lagu meelmarya ma aha dib ha loo noqdo qaabkii loo qaadi lahaa aan isweydiino halkaas xukuumadda madaxweynuhu ay soo istaageen iyaguna inay marka hore ay qasab ku meelmaryaan oo soomaalida qaxiyaan ay qabsadaan meelaha laisku haysto oo dhan kadibna ay yidhahaan waxaan doonaynaa in laga sameeyo afti la qaado iyadoo soomaalida maqan tahay tay diyaariyeen taasay ahayd arrimaha ugu weyn oo hadda uu ay oromadu la cadhaysan tahay ama tu sare ha ahaato ama tu hoose ha ahaatee taas bay dad badan ay u ay u tiirinayaan iyo soomaalidii oo midnimo muujisay jabhad guude yani dadkii oo midnimo muujiyey markaa midnimo positive oo etoobiya inay wax yeelaan soomali diyaaro maaha etoobiya inay wax la qabsadaan bay diyaar u yihin haddaan si kale u dhigno ma waxaa jira mucaamal kale oo gobolkan soomaalida ee somaali state ma mucaamal kaloo gaara taariikhaan markii dib loo raaco yaa jira mase waxbaa khaldan maxay maxay marka macnaa ka dhigan tahay tani waxay ka dhigan tahay innagu waxayn hadda u soconnaa wixii jiri jiray in la bedelo oo dastuurka etoobiya wixii wuu ogol yahay dadkan loo ogolaado wixii uusan u ogolayn nafaraha lagala baxo laakiin waxaa caado ahaan jirtay gobolkanu inuu yahay box yar oo meel yaala oo mulatariga hadda meeshaa jira ay suu doona uu ka yeelo dawladda federaalkuna ay farrimo soo dirto xisbigan hadda jira wuxuu ahaa jiray wasiiladii lagu yani arrintaa lagu fulin jiray siyaasadaad qayb iyo xukun ah nolosha qofka loo diido dadka joogaan ayna madax ahayn markii lix bilood afar bilood shan bilood saddex bilood marki la jooga ninka madaxda jooga inta lagu kiciyo hosguur wax la yidhaho hosguur la eriyo uusan dalkani salkaba dhulka saarinba oo maamulkiisa uusan deganaan uusan helin oo madaxweyne yimaadaba xabsi loo qaado oo gartay taariikhdaas ficlan taariikhdaas garanay midda kale dadka soomaalida uhu somaali state ku dhaqan iyagu mar walba ma waxii kolba laga keeno mar walba wixii laga keeno adiis ama cid gaara ha wadato ama dowladda dhexba ha wadatee ma halkaa unbay sugayaan mase mase ra'yi bay ku leeyihiin waddanka waad ka timid dareenka muxuu yahay shacabku haatan
dareenka shacabku laba arrimood diyaar umahaba dhib waxi dhib ahaa way ka soo daaleen nabad iyo horumar iyo dimuqraadiyad bay hadda diyaar u yihiin mid na diyaar uma aha in uu maamulkoodu noqdo maamulkaa uun loo arkayaba inuusan hataa shiri karin oo markay yani sidaas uun adisaba looga yeedyeedhayo haddaan loo yeedhinna meeshay joogaan loogu yeedho hal nin jarnaal uu hoosta u fadhiyo taasna ma aqbalayaan wax aan ahayn dastuurka waxa ku qoran kilil weliba waxa uu xaqu leeyahay kililada kale inay la sinaadaan waxaan ahayn wacyigooduna aad buu hadda u sarreeyaa fahamka ay shacabku fahamsan yihiin dadkan hadda maamulka u hayaana waa dad aqoon-yahana oo fahamsan wax oo bulshada ka tirsan sidaa darteed labadaa arrimood buu kililku hadda ayaa ka go-aan shacabka in aynan wax dhibaato a diyaar u ahayn iyagana in la dhibaa ayna diyaar u ahayn iyagu ina wax dhibaan iyo xuquuqdooda inaan lagu xadgudbi karin falagelinta salbigeen dastuurka waafaqsanayn ee qowmiyadda iyo hoosu fiiridda iyo cunsuriyadda xambaarsan ee hadda dawladdan ay ku kacdayna haddayna ka waansamin tasaadub isku dhac adag baa imanaya karaaha imanaysa xumo aan loo baahnayn baa imanaya aanu imano haddaba wixii waxyaabaha dhici kara maadaama ay sugan tahay in xisbiga xubnihiisii ay kusii qulqulayaan xaggaas iyo adiis waxyaabaha dhici kara sinaariyahaadka dhici kara maxay noqon kartaa ee ka soo bixi kara halkaas sida hadda ay u wadaan waxa weeye siday markii hore doonayeen ee hadda halkaa inay ka ka sameeyaan doonayeen waxay uga suurogeli weydeen gudaha marka in waxa jira oo qoran laga soo meesha uu ka soo baxo kadibna madaxweynaha iyo dadkan madaniga ahoo hadda dalka jooga meesha laga saaro gruubkii faasidkaha mid kamidana lasoo magacaabo kadibna warqadii ay ku shaqayn jireen awal loo siday ahaan jirtay loo soo dhibo warqad ay ku shaqeeyaan axmed shidana uu noqdo wasiidka amase mukhallaska u dhexeeya dawladda iyo kililka oo uu laba af ku hadlo marna uu dawladdii yahay marna uu yahay kililkii arrinta ay doonayaan waa sida waxaa u cunamila dad soomaaliyeed oo yani aqoon-yahaniina oo madax banaan oo xaqooda etoobiya ay ku leeyihiin iyo xarigga kililada iyo federaalka isku isku xidha aada u fahamsan inuu meesha ka jiro marka in in waxaa la rabaa laga saaro soomaalinimadaa meesha ka jirta dad yani xisbigani waa garac yani maaha ka xisbigani dadka kama dhalanin zinaawi baa keenay af soomaali unbaa lagu soo matalaa mooye fikradiisa dhabta ana zinaawi baa yaa iska lahaa hadba qof buuna u dhiibayay siyaasadiisa u fuliyo oo warqad ugu qoran tahay marka sidii baa laba rabaa in in mar labaad kow laga soo bilaabo toddobiya labaatankii sano zanaawi ra-iisul wasaaru waddanka ka ahaa wakhtigiisina ugu qaatay haatanna abiye baa jooga wixii soo fulana isagay kolay hoos galaysaa ugu dambaynta haddaba haddii waxyaabaha aad sheegayso ay ay socdaan ama wax u eg ay dhacaan shacabka soomaalida maxay samayn karaan haddii ay dhacdo wax ayna iyagu markaa diyaar u ahayn ama aynan filaynin inay soo baxdo oo oo loo soo go-aamiyo wax badan baa u banaan laakiin waxaanu kuu sheegayaa kil kiilka soomaalidu ama shacabka soomaalidu hadda waa ka duwan yahay kii shalay ma aha marka haddii wax aan dastuurkana waafaqsanayn kililada kalena aan laga ogolayn loo keeno arrinkaasi ma soconayo uma soconayo qofka ku riyoonayana waa khaldaya
ma jiraan sida la sheegayo ciidamo dheeraada oo oo dowladda dhexe ay soo dirtay oo kusii qulqulaya dhulka miyaa la sheegay oo oo kuwaasoo laga akhrisan karo in wax adag uu soo socdo ma arrimahaasi waxbaa ka jira ciidamadu way joogaan laba jeerba mid walba la isku dayay in ay ciidamadu ay rabsho sameeyaan oo hadallo aan jirin intay soo ay soo galeeyaan oo gal soo geliyaan dhib ay doonayaan inay sameeyaan ay isku dayeen dadku laakiin wacyigoodu waa og yahay ciidamaha meesha laga soo buuxiyey ibaad hata in weer lagu qaadaa la la isku dayay baa laleeyahay iyada oo aan dagaal dagaal diyaar u ahayn jabhaddu oo sida hadda kuwa loola dagaalaya oraba in dagaal kala kiciyo in yani kilinkan yani yani ururkani waa urur ku shaqeeya dhibka soomaalida waa urur loo sameeyey in dhibka soomaalida la doonaya isaga lasoo mariyo marka dawladdu way diiday dhibkaas oo dhan in iyagu soo maro in jabhaddii oon dagaal aan diyaar u ahayn dagaal lagu qaado in beenbeenta war taqriir arsaba laga soo diray khadar baa jiro oo lefa ciidama urursanayo oo dawladda etoobiya la dagaalamaysa wax aan jirin intay kuwan hadda loo yeedhay baa taqriirada beenta ah keenay kadibna inuusan wixii soconayn markay ogaadeen ciimadi way joogaan hadday kuwan yimaadaanna waxaa midda la diyaarinaya waxa weeye in kiilkan mar labaad lagu celiyo dagaal oo inta yani dagaala lagu qaado yani wixii dhici jiray kow in toddobiya labaatankii sana dib lasoo bilaabo midda la diyaarinaya hadda adsaba dadka logu yeedhaya intaa weye haddii kuwaas hadda soo noqdaan shaki kama joogo dagaal bay diyaarinayaan aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed dayib sheekh xuseen oo ah aqoon-yahan ka soo jeeda somali state aad baad u mahadsan tahay sheekh maxamed dayib aad baad umahadsantay walaal baarak allah fiikum sbs.com.au